بسم الله الرحمن الرحيم
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu wareysanaynaa abwaannageeye cali khaliif Eh, waxaanu ka wareysanaynaa arrimo siyaasadda iyo saxaafadda la xiriira abwaannageeye kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan mar kale inkasta oo ay jirtay xilli hore aanu wareysi kaa qaad aad iyo aad baad mahadsantay cabdulahi waa dhawah aada u mahadsantay Eh, adiguna een, waan kuu mahad celinaynaa sida aad nooga ogolaatay eh, wareysiga Een, soomaaliya waxaa ka jirta eh, saxaafad eh, maqal iyo muuqaalba leh iyo eh, mid daawacan intaba adiguna eh, macalin saxaafadeed ayaad ahayd ka waran saxaafadda soomaalida ee maanta jirta iyo qaabka ay u shaqayso
Een, cabdulaahi oo saxaafaddu marka ay fahamsan tahay mas-uuliyaddeeda marka ay fahamsan tahay shaqada ay leedahay shaqada baadhisaaneed shaqada isu dheelitirka wararka iyo xogaha shaqada dabagalka saxaafaddu si guud marka ay shaqadaa ay leedahay ay fahamsan tahay waa door weyn waxay ka qaadataa horumarka bulshooyinka ay runtii ayay ku leedahay waaya xaqiiqooyinkay soo bandhigtaa waxay dabagashaa waxa la yidhaha political elite political eliteku inta badan waxa weye hoggaanka siyaasiga ah wey markaa saxaafadda waxay abuurtaa waxa la yidhaha isla xisaabtan isla xisaabtankaas waxa weeyaan dadka hoggaanka jooga wixii ay qaldeen in tooshka lagu ifin karo bulshada lagu baraarujin karo waxay soo bandhigtaa khaladaadka dadka madaxda ee hoggaanka ah ka dhaca ayay soo bandhigtaa markaa saxaafaddu marka ay fahamkaa ballaaran haysato ee maxaa la yidhaahdaa in ay isu dhigta inay tahay isha isku xidha maamulka meesha ka jira iyo dadka la maamulaha markay saa isu fahamsan tahay door weyn bay ayay runtii leedahay ta soomaalida walaal haddaan usoo laabto si guud waagii hore waxaa jiri jira waxa la yidhaahdo traditional media ama warbaahintii taqliidiga ahayd ee jaraa'idada kasoo bilaabatay magazineska lahayd filimada lahayd markii dambe raadiyowga lahayd soomaalidu markaa waxay ahayd si guud adiguna runtii aad baad xoogaal ugu tahay idaacadda waxay ahaan jirtay warbaahinta ugu weyn ay soomaalidu leeyihiin oo dadku dhegeystaan ay dhageystaan waxyaabo badan baa laga yaabaa inay keenaan waxyaabaha inay idaacaddu caan noqoto soomaalida dhexdeeda lagu sababay waxaa ka mid ah kow soomaalida oo akhriska iyo qoraalka uu ku yaraa oo soomaalida akhriskeeda iyo qoraalkeedu farteeda marka la qorayna waaba iska dambaysay ilaa maanta aynu wada hadlaynayna soomaalida si guud akhriska iyo qoraalka uu ku yaryahay dadka wax akhriya iyo dadka wax qora tiraxan waa yaryihiin sidoo kalena ee, dadka wax qoraa waxay yidhahdaan soomaalidu intay wax akhriyaan waa oral society ereygaasaa runtii inoo baxay maaragtay dunida dhexdeeda oo bulsho hadasho oo maaragtay oratory leh weeye bay yidhaahdaan arrimahaasoo laysu geegeeyey ayaa waxay keeneen inay idaacaddu noqoto tan ugu weyn ee soomaalida public opinionkeeda ama rayul caamkeeda jahaysa isbeddel warbaahineed baa dhacay oo waxaa loo bixiyey hadda warbaahinta baraha bulshada ama social media ama citizen journalism ayaa soo baxay berigii hore idaacadaha ama tviyada ama jaraa'idadu waxay lahaayeen waxa la yidhaha editorial policy editorial policy waxa weeyaan qofka reporterka ama wariyaha ahi inuu war keeno qof tafaftirahay uu ka eego wixii uu keenay ma sugan yihiin anshax ahaan sidee yihiin i- ilwareedyada laga soo xigtay sidee yihiin in waxaasoo dhan la fiiriyo oo la control la controlo citizen journalismkii wuxuu keenay waxay yidhaahdaan waa democratization of news waxay leeyihin waa warka in la dimuqraadiyadeeyo macnaheedu waxa weye warka in la dimuqraadiyadeeyo waxaa looga jeeda waxa weeye warkii uu idaacadda aniguna aan wariyaha adiguna aad tafaftiraha ahayd hebelle uu dhegaysta ahaa ee proceskaas marayay proceska in la burburiyo weeye qof kastaa meeshuu joogo ayuu wariye ku yahay qof kastaa meeshuu joogo ayuu la dhegaysta ku yahay qof kastaa meeshuu joogo ayuu dhegaysta ku yahay wax wariye la yidhahda ma jiro wax la dhegaysta la yidhahdana ma jiro wax dhegaysta la yidhahdana ma jiro citizen journalismku macnaheedu waxa weeyaan qof waliba hadduu smartphone haysto wuu warrami karaa isagaa la dhegaysan oo karaa telefoon hadduu haysta een, maqal iyo muuqaal maqal iyo muuqaal internet coveragena uu leeyahay isagaa la dhegaysan karaa taasi marka maxay meesha ka saartay waxay meesha ka saartay waxa la yaalay inta badan aan idhaahdo wixii ethicska saxaafadda la odhan jiray shuruucda saxaafadda iyo anshixi ha lowan ethics waa sharcigii iyo saxaafadda iyo anshixii saxaafadda labadiiba way burburisay sababta waxa weeyaan dadka hadda warbaahinta soo galay ee citizen journalismku uu keenay waxa weeyaan waa qof aan lahayn xirfadii loo baahnaa tababarkii loo baahnaa ee saxaafadeeda aan lahayn weeye kuwaasaa markaa maanta dadka u warraba kuwaasaa malaayiin ay ku xidhan yihiin macnaha dadka isticmaala hadda maanta social media ee instagram isticmaalaya ee twitter isticmaalaya ee facebook isticmaalaya ee maxaa la yidhaahdaa dee waad yaabaysaa macnaha ee statistigiska la sheegaya intay tiro leegtahay kuwaasaa markaa maanta raayul caamka bulshooyinka haga soomaaliduna kuwaasay ka mid tahay marka raayul caamka soomaalida maanta waxaa haga dad aan lahayn xirfad warbaahineed laba xirfadda warbaahineeda aqoonta haddaanay lahayn dadkii hore idaacadaha ka shaqayn jiray ee adigu maaragtay soo gaadha laga yaabaa si fiican wada garanaysaa khibrad warbaahineedu muddo dheera bay lahaayeen khibraddaa warbaahineedu waayo aragnimadaasaa waxay siisay inay wax kale suucsuuci karaan ay ugu xubsan karaan ay verification samayn karaan ay neutrality-ga ilaalin karaano maaragtay ay waxaas ka shaqayn karaan dadkan yaryare marka hadda maanta warbaahinta ka shaqaynaya iskilkiina ma laha oo tababarkii saxaafadeeda loo baahnaa ee maaragtay educationka may soo qaada formal educationka may soo qaado waxbarashadii tooska ahayd waayo aragnimo ku filan oo ay saxaafad muddo ku soo jireenoo ay soo practice gareeyeenna ma laha sidaasay markaa warbaahinta soomaalida maanta kuwaasaa raayul caamka hagaaye waxaa citizen journalismka loo bixiyey baanay soomaalidu maanta dhalinyaradeedii iyo warbaahinteeda ay qayb ka tahay waxa la yaala wuxuu caqabad citizen journalismka uu leeyahayna saaxadda soomaaliya maanta waa taalla waaya waad mahadsan tahay marka waxaad leedahay anshaxii ee saxaafadda ee waxa loogu yeero ama loo bixiyey lama dhowro oo waa la burburi
ereyga waa la burburiyey ma isticmaali kara laakiin runtii dhaawac badan baa loo geystay waxa dhaawaca u geysanayana waxa weeyaan hanaankii loo mari jiray in war la sameeyo waxa jira waxa la yidhaha elements of news wixii iyo maxaa la yidhaahdaa way dhaawacmayaan sababta waxa weeyaan adigii baa wariyaa adigii baa kamaramaana adigii baa editora adigii baa warbaahiya adigii baa dhagaystaa wuxoo dhan adigaa isu ah adiguna isma inta badan self censorship qofku inuu sameeyo way adagtay qofkii wuxuu isagu soo gudbiyey inuu qaladkooda iyo saxooda kala arki karo inta badan way adkaataa wuxuu u baahayay cid kale oo ka waaya aragnimo badan oo editing ku samaysa wixiisii oo ka hubisa oo wixii qalada ama anshax ahaan qalada ama waaqici ahaan qalada marka qaarkood runa aan la sheeginaa jira dunod ham wax la idhaha baa xeerka saxaafadda ka mid ha uga sii darin weeye af soomaali xaqiiqa aada og tahay haddaad og tahay xaqiiqada intaad soo bandhigtay inay wixii wax ka badan keenayso Ahay.
dhibaato ka badan ay soo bandhigayso Mhm.
waxa la dhaha ha uga sii darin marka ha uga darna ka jooji waaya ha uga darina ka jooji waxaasoo dhan hadda cidi ma taqaano
marka qodobadii ugu waaweyn ee aad odhan karto waa lagu tuntay ee anshaxa saxaafadda maxaa ka mid ah waxaa ka mid a kow xeerka ugu weyne saxaafaddu ay isticmaasho waxa la yidhahdo trust wey waa kalsooni in in warbaahinta kalsooni lagu qabi karo qofka wariyahay markuu war sheego warkaa uu sheegay waa in qofka muwaadinka ee shacabka ee baadiyaha jooga ee dhagaysanaya warkaa uu sheegay waa inuu ku go-aan qaadan karo waa haddii maanta aad ii waranto oo warkii aad ii sheegtay aan aamini waayo credibility uu dhaawacma macnaha mistaaqiyadii aan kugu qabay ay dhaawacanto wax saxaafadaha oo kugu hadhay ma jiro marka waxaan isleeyahay saxaafadda soomaaliya maanta waxyaabaha dhaawacmay ee caqabada weyn runtii ah waxaa ka mid a in kalsoonidii lagu qabay in war laga qaataa runtii ay aada iyo aada u dhaawacantay ay aada iyo aada u dhaawacantay in warbaahinta soomaaliya weliba kuwa citizen journalismka iyo kuwa kale taqliidiga waxaa ka sii nooliba caqabadaha wixii doonaaba sababo kale ha ahaadaan oo fara badan oo jiri kara laakiin waxaa luntay oo natiijadaynu maanta haynaa waxa weeyaan in warbaahintii soomaalidu inta ugu badan leh uu dhaawac weyne kalsoonida lagu qabay uu soo gaaray waayahay ee, nageyow een, waxaad arkaysaa idaacad dhan oo maaragta weyn oo dad boqolaale ay ka shaqeeyaan oo caan ah amaba idaacado badan oo ama telefishin ha aadan ama raadiyo ha aadan oo sheegaya magaalo aan la qabsan in inta lagu duulo la qabsaday dad lagu laayay wax dagaal oo ka dhacana ma jiraan een, maaragtay cid dib kala hadlaysana ama warkaa maaragtay een, ku qabsanaysana lama arkayo maxaa u sababay in aan wixii dhacay la isaga daba imaanayn oo maaragtay sheegeen anshaxii ama een, xeerkii saxaafadaba een, sidaad sheegaysa ee ka baxs walaal way jirtaa runtii Ee, horta soomaaliya mushkilaadka ay warbaahinta haysta waxaa ka mid ah waxa afka ingiriisiga loo yidhahda media ownership media ownershipku waxa weeye cidda warbaahinta leh iyo cidda siyaasadda ku jirta hadday mid keliya isla noqdaan runtii caqabad weyn baa ka dhalata haddii ninka siyaasiga ah ee political eliitka ee xisbiga hogaaminaya ama doorashada uu ordaya ama electionka raadinaya ama isaguba kursiga fadhiya uu noqdo ka isagu leh xarunta warbaahineed idaacadda leh tv-ga leh jaraa'idka leh hadduu noqdo ama gacan saar ay leedahay ha ama de ganacsatadaba dhe nin ganacsadayo multi millionaire haddii uu noqdo haddana ka isagu warbaahintii leh warbaahinta checkin ma samayn karto dawa- dawaduu soo dejinayo ma hubin karto maxaa la yidhaahdaa cuntada dhacday dalka keenaya ma hubin karto i- maxaa la yidhaahdaa caqabada kale amni ama dhaqaale ama siyaasadeedu dalka ku haya ma hubin oo wixba isagaa iskale siyaasaduna waa la mid ninka political eliitka hadduu isagu idaacaddi leeyahay maalintuu isagu kursiga fadhiyana siduu isagu jecel yahay bay u hadlaysaa dowladdu shaqo wanaagsan bay qabato si wanaagsan baa loo shaqeeyo hanaanku uu isku aadisan yahay maalintuu isagu kursiga waayana wax weliba haadaan bay kasii dhacayaan sidaasay tabanaysa saasay tabanaysaa marka sawirka guud haddaad aragta idaacad propagandadeedu badan tahay maxaa la yidhaahdaa safka dagaalka ku jirta haddii aad aragto waxyaabaha safka dagaalka soo geliyay waxaa ka mid a ninkii isagu iska lahaabaa safka dagaalka ku jira waxyaabaha taqasuskaada waxaa ka mid ah een, arrimaha een, siyaasadda Een, macalina waad ku ahdo waad ku shaqaysa arrimaha siyaasadda soomaaliyana ee waad u dhundalooshaa siyaasiyiinta soomaalida ama hoggaanka siyaasaddu gebigood ma daba dhilfiyaa mise wax unbaad ka soo reebi lahayd
Een, waa wada dabadhilif kolley anigu horta qof ahaan ma odhan karo laakiin hal xaqiiqaa jirto oo runtii ay tahay inaan aada u fahmo Een, nin la odhan jiray abwaan haa wuu dhintay allah u naxariista ee, guhad cabdigaxiir kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii soomaalida koonfureed iyo soomaalida waqooyi ay xorriyadda qaadanayeen weliba ta waqooyi iyo june sixteen markaa ingiriiska habeenkii ay ka xoroobaysay ayuu hargeysa gabay ka tiriyey markaa dadkoo dhan way jibaysnaayeen dadkoo dhan xorriyad calansaar dee timacadda waa la xusuustaa maaragtay geeraarkiisii caanka ahaa ee maxaa la yidhaha, aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waa marka timcadda saas uu- ayuu ayuu u arkayo inay dowladnimo dhalatay oo maxaa la yidhahdaa ingiriis laga hoos baxay oo la barwaaqoobi doono isaga imaginationkaas khayaalkaasuu qabay guhad cabdigahiir gabay buu tiri lidhaa goodiyo abees bay isbedeli garana maysaan goodiyo abees ayaa isbedeli garana maysaan gocondhooyin baa aasan iyo mici gabaarey karalkaama guurina halkan uu guud madow yahay buu yidhi meeshaan u socday political philosophiga weyn ee runtii ninkaasi uu fahamsanaa uu ku jiraa waxa weeyaan ninkii ingiriiska ahaa ee hargeysa xukumayay ee tegey iyo ninkii soomaaliga ahaa ee markuu ingiriiska tegey uu hargeysa kaga tegey magaca way ku kala duwanayeen waa sax madabkana u kala duwan midabkana waa ku kala duwanay waa sax waxaasoo dhan waa ku kala lakiin hal waxbaanay ku kala duwanayn oo markii dambe waaqicu uu inoo sheegay inaanay ku kala duwanayn lix iyo maxaa la yidhaha afar iyo lixdan sannadood kadib waaqicu inoo sheegay inaanay kala duwanayn hal wax weeye waxa weeye political agendahay gudbinayaan waxay xambaarsan yihiin waxay doonayaan inay xaqiijiyaan nooca dowladnimo ay rabaan inay hirgeliyaan ayaa labadii nin isku mid noqotay ninka soomaaliga siyaasiga markaa su-aashiisu waxa weeye ninkaa soomaaliga ee siyaasiga ee xukunka haya muxuu rabaa inuu xaqiijiyo wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo wax diinteenna lidi ku ah wax dowladnimo aanaynu horseedahayno lix iyo afar iyo intaasoo lixdan sannadood aynaan natiijo fiican laga gaadhin maxaa la yidhahdaa lagu burburay la isku nacay dagaallo qabiil ka dhaceen maxaa la yidhahdaa dagaallo sokeeyo oo umuladooxi ka dhaceen reer reer laysu dilay markii dambe dalkii gobol gobol loo qaybsaday markii dambe building blocks iyo federalism iyo waxaad arkaysaa ay ka dhasheen haluma jiro markaa ninka siyaasiga ee soomaaliga ah maanta mashruucaasuu rabaa inuu riixo ninka markaa mashruucaa riixaya anugu magac u bixin maayo laakiin magacii horaa loogu bixiyey soomaalida waa yaqaanaan magaciisa saas daraaddeed waxa muhimkahay waxa weeye magaca maaha hebel hebel maaha waxa weeyaan waxa uu hebel riixayuu raba inuu hirgeliyaa maxay yihiin i think taasaa ayaa ayaa ayaa runtii muhiima marka hebel hadduu doonayo inuu hirgeliyo
waxaa ingiriiska iyo shisheeyaa kala hirgelinaya ay hirgelinayeen magaciisa waa taqaana markaas in magaciisa la isweydiima waxaa jira runtii eh, buug runtii cajiiba oo la yidhaahdo merchants of misery oo macnaheedu yahay waxa weeyaan silic ku naaxayaal dadka silica ka ganacsada ama silica ku naaxay wey haddii professor cabdi ismaaciil samatar ayaa qoray markaa the merchants of misery haddii siyaasigii soomaaliga ahaa maanta lagu magacaabay ama lagu tilmaamay inuu yahay qof silica ummadda ku naaxa oo markay ummaddu barakacday isagoo guri dhista oo marka laba qabiil isku rogmadaan isagoo kursi hela oo marka laba beelood isdilaan isagoo wax gaadha oo marka maaragtay dad qof dhinto isagu natiijo xaqiijinayo iyo oo marka la qaxa isagu natiijo xaqiijinayo de waxaan u malaynayaa kaas maaragtay the merchants of misery waa waa waa good example macnaa sheegaya siyaasiga soomaaliga waa iyo tusaale maanta waa siduu- tusaale waa tusaale wanaagsan oo sheegaya maaragtay sida siyaasiga soomaaliga maaragtay uu maanta weegay waayahay een, ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan bay soo martay welina luga- lugaha kuma jirtaa dhankee laga hayaa muxuu yahay cudurka haya dadka ee soomaaliyeed maxaad se isleedaha dawadiisa way noqon kartaa
inagoo diin isku mida leh oo midab isku mida leh oo geographically dhulkeenu isku mid yahay oo af isku mida ku hadlayn oo dhulkeena lagu sheegay inuu yahay very strategic dhul runtii aada maaragtay muhiimad juqraafiyadeed leh oo bedrool leh oo gas petroleum maxaa la yidhaha kala duwan leh oo natural gases leh oo webiye leh oo maxaa la yidhahda webiyada wax laga beeran karo oo xoolo badan leh macnaha inaga oo dhaqaale intaas leeg heli karna oo laba badood oo runtii far istraatiijiga ay dhulkeena ku yaalaan oo laga yaabo shipmentska ama kaargooga adduunka u kala gooshaya boqolkiiba soddon wax ku dhowe inay xeebaha soomaaliya ay isticmaalayaan oo tiradeenu marka loo eego aan dad yar ahayn in haddana la yidhahda ceebtii afrikaati waxbaa inaga qaldan waxaa inaga qaldani muxuu yahay waxaan u malaynaya waa muhim hal waxbaa markaa ay u baahan tahay inaan fahamno waxa weeyaan new hadduu qofku xanuunsado oo kadibna diagnosis kala duwan loo qoro diagnosisku waa dawo hadduu intuu qofku dhakhtar u tago la madaxaa ku xanuun kinin madax la siiyo oo deedna markuu toban maalmood cuno uu dhakhtar kale u tago ku dhamee wadnahaa lagaa hayaayo kinin wadnahaa u qoro uu waxba uu ku bogsan waayo markuu muddo dawooyinkaa kala duwan qofka loo wado dawada lafteedaa cudur ku noqota waa meeshii soomaalida odhan jirtay nin bugta boqolbaa u- ayaa ayaa u talisa soomaalida markaa diagnosis kala duduwan waxyaabo kala duduwan dawooyin kala duduwan baa loo qoray oo aan ahayn xanuunka haya dawadii lafteedii markaa soomaalida hadda ku xanuunsatay dawadii loo qoraayay lafteeda ayaa hadda ah mushkiladda ugu weyn ee soomaalida haysata maxay tahay dawada waxa weeye one of the things inaynu horta isla fahamno ruud causeska mushkiladda ugu weyne inay haysataa maxay tahay inaan isla fahmin intaan wada fadhiiso ma faragelin shisheeya ma dhaqaala xumaa ma silic baynu isku dilaynaa oo maxaa la yidhaahdaa gaajaa isku keengeynaysa maxaa la yidhaahdaa ma competition of resources ba ma khayraadkaa inugu yaro markaa tartan khayraad baynu ku jirnaa waxbaynu kala boobaynaa ma qabyaalad baa maxanaa waxaynu isku dilaynaa ma nidaamka hadda maaragtay ma faham daraa ina haysa ma nolosha gebigeeda inaan fahamsan ma ugaadh baynuna ma dad cawaana baan naho maaragtay ma dhaqankeena violent kala jar ah ma dad maamaadii ahayd ninaan sharci ninaan shantaadu kaa reebin sharci kama shar macnaha ma dad iska fawdaayoo raba ha socoto unu hala yaaca miyaynu nahay oo anarkismka u dhashay waxay u baahan tahay in su-aalahaasayna isweydiin horta xaggeena xanuunaysa warni isku daalaya maxaa inoo dana nimayaho in su-aashaasi ay timaado in markaa isku daalaya maxaa inoo dana ay ka soo baxda diagnosiskeena warniyo maxaa inaga qaldan In- marka su-aashaas laga jawaabo markas waxaa jirta qo- qolo research samaysay dad soomaaliyo kala cilmi baaris samaysa.
ha cilmi baadhis sameeyey soomaali kala duduwan baa waxay weydiiyeen oo deegaamo kala duduwan jooga oo qaar baadiyo jooga waxay weydiinayaan cudurka soomaalida hayaa muxuu yahay dadkii badankooda waxay ku jawaab mataqaanaa waana la mar generalize gareeyay xaqayagii baa la qaatay haye maxa- maxaad xal u aragtaa xaqayagii aan helno waa ummad dhan oo qof walba xaq ka maqaya
si- sidee aaminsan yihiin say aaminsan yihiin qofkanaa la leeyahay xaq maxaa maxaa mushkiladda ku haystaa waxay xaqayagii baa maqan maxaad xal u aragtaa waxaan xal u arkaa inaan xaqayagii helo ma deegaamo kala duwan baa ayaa ayaa ayaa cilmi baadhis noocaas su-aalo noocaasa dad la weydiiyey reconciliation iyo qolas waxaas ka shaqaynaysa maxaan ka wadaa waxa weeye qof kastoo inaga mid wuxuu aaminsan walaal inuu dulman yahay qof kastoo inaga midna wuxuu aaminsan in la dulmay haye yaa wax dulmay marka qofka waxa dulme laga cabanaya waa kuma anigaa daalimo adiga ku dulmay adigaa kan kala sii dulmay adiga aniga laba jeer i dulmay kanaa shan jeer ku dulmay lama gaari karo markaa maaragtay lama gaari karo meesha meesha la raba in la gaaro marka walaal nuxurku waxa weeyaan soomaalida maanaa cudurka haya haddaan soo ururiyo hal wax baa laga yaabaa inay inay inay cudurkooda waxa ugu weyn tahay soomaalida hal wax weli waxaan isleeyahay weli may fahmin soomaalida waxaa kala duwan waxaa la yidhaahda issuega iyo actariska af ingiriisiga mawduuca la ysku hayo iyo dadka ishaya weeye af soomaaliha soomaalidu inta badan wuxuunbay fiiriyaan yaa ishaya horta niyo dooda yaa u dhexaysaa between home yaa dooda u dhexaysaa hebel iyo hebel anigu hebel baan la socdaa buu leeyahay kareerkooda waa soomaalidu inta badan isma weydiin warniyo maxaa la ysku hayaa ishyuga lama soo hadal qaado mawduuca tobiga la ysku hayo lama soo hadal qaado laakiin waxaa lasoo hadal qaadaa new ragga is hayaa waayo waa hebelo reerkayaga iyo hebelo reer hebela anigu hebelka reerkayaga la socda laakiin qofka soomaaliga inta badan isma weydiiyo niyo hebelka reerkiinu doodu aaminsan yahay maxay tahay hebelka reerka kalena doodu aaminsan yahay maxay tahay mawduuca markaa soomaalida kama wada hadasho waxaan isleeyahay ilaa mawduucaan ka wada hadalno oynu isla nimaadno topic issues aan ka wada hadalno oo actriska aan iska ilowno halka soomaalida aniga waa ila dheeryahay
adigu een, abwaan baa tahay gabayo badan baa tirisay een, waxyaabaha adiga ku gubay oo sida gaar een, ku saameeyey marka arrimaha soomaaliya laga hadlayo maxay yihiin maxaa adiga kugu gooni ah
wixii gooniya ma jiraan cabdullah laakiin waxaa iska jira waxa la yidhaahdo intellectual responsibility waa mas-uuliyad ay tahay qofku inuu dareemo oo damiirkiisu ay dareensiiso aniga haddii la yidhaha maxaa ku gubayo wax gaaro aniga qof aniga maqani ma jiro laakiin hal arrin oo runtii aada u muhiim aniga agtayda ah baa jira marka muhiimka waxa weeyaan soomaalidaynu maanta ku noolnahay xaqiiqa ina hor taalla dalkeenni oo burbursan dowlado shisheeye oo inagu soo duulay khayraadkeenni oo la doonayay in la qaato diinteenni oo la doonayay in la bedelo dadnimadeenni oo la rabay in la dooriyo xeebaheenni oo dowlad ay duulimaad ku yihiin xuduudahey dalkeenni meel walboo iska furan ummadeenni oo dayacan intaasoo xaqiiqa ina hor taalla xaqiiqa kale hor taalla waxa weeyaan dowladaha kuwa deriska iyo kuwa ku sii xiga oo doonaya xaaladda aynu ka jirnaa inay kasii darta mooye inaanay kasoo horeyn waya taariikhda soomaaliya iyo etoobiya markaanu dib u raacno waa la ogyahay dhibaatooyinka ayaga soomaalida ee dhex maray waa taariikh colaad ee ku salaysan haddana waxaad moodaa in si kale loo dhigayo adigu taarikhda etoobiya iyo soomaaliya maxaad eh, ku macnay kartaa
ethiopia ama abasinia waxa weeyaan hab ma waa maxaa la yidhaahdaa nidaam muddo dheer jiray wey wuxuu caan ku yahay tusaale taariikhda boqolkii sano ugu dambeysay haddaan fiirin markii berlin uu heshiisku ka dhacayay afrika la rabay in lagu qaybsado kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii dowladda ingiriisku dan bay ka lahayd dhulka soomaalida inay timaado waxay doonaysay ciidamadeeda sanca yaman dhulkan cadan dhulkan degan inay hilib u hesho meeshaasna inay si nabadgelyaa ku joogi karto dinaha istraatiijigaabuu ingiriisku soomaaliya qayb ka mida u goostay oo u degay faransiisku maadaama uu tartan kula jiray ingiriiska isaguna jabuuti buu degay waxyaabuu jabuuti u degay waxaa ka mid a jina hindiya safarkiisaasi inuu u nabad galo oo si nabadgelya uu ruudkaasi u ahaado sidoo kalena maadaama ingiriisku uu yaman dekadaheedii uu qabsaday cadan iyo dhulkaas inuu faransiiskuna jabuuti qabsado uu dabeedna dekada jabuuti ka dhiga dekad la loolami karta dekadaha yaman si u dhaqaala uga sameeyo ingiriiska ula tarta waa talyaanigu koonfurta soomaaliya u qabsada plantations in beera la sameeyo oo dabadeedna man power la helo wax laga beero dan dhaqaalo isaguna ayuu koonfurta soomaaliya talyaaniguna uu soo degay dowladaha gumaysiga ee reer yurubka waxaa la socotay ethoobiya oo iyaduna shirkii barlin ka qayb gashay oo ka mid ahayd dowladihii dhulka soomaalida ee la qaybinay qaybta qaatay iyadoo hal ujeedo keliya lahayd ujeedo gumaysi weeye dhul ballaarsi ujeedo gumaysi oo ah maxay dhul ballaarsi in soomaalida la qayb qaybsanaya iyaduna qayb ay gumaysato caloosheeda soo gasha ay ka hesho maxay raadinaysaa waxay raadinaysaa xeebta banaadir waxay raadinaysaa xeebta zaylac waxay raadinaysaa xeebta berbera waxay raadinaysaa xeebaha soomaaliya waxay raadinaysaa xeebaha khartuum ee suudaan inay qaarkood hesho casab iyo musawac iyo dhulkan markii dambe waa tilliqday oo waa la ogaaba xeebaha jabuuti ay raadinaysa waxaa jira article caan ahoo uu qoray eh, nin soomaaliya oo la yidhaahdo professor nuurudiin faarax nuurudiin waxaa la yidhahdaa which way to the sea please fadlan ii sheeg jidka badda galaa la yidhaahdaa kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii meelahaasaan filaya inuu ahaa wuxuu kaga sheekeynayaa taariikh dheer oo rabitaankii iyo damacii boqorada etoobiya kala dandambeeyey ay ku doonayeen xeebaha soomaalida inay ku qabsadaan xeebaha soomaalida oo keliya maaha hadday eritrea heli karaan hadday maxaa la yidhahdaa khartuum iyo suudaan iyo dhulkan heli karaan xeeb doon biyo doon ayay horta taariikhdaasi ahayd saas daraaddeed horta taariikhdaasaa meel taalla waa boqolka sano ugu dambeey macnaa kama hadlaayo maxaa la loolankii ku salaysnaa diinta ma ka hadlaayo ee u dhexeeyey maxaa la yidhahdaa soomaalida muslimiinta ah iyo dadka christianka ah ee etoobiya hogaaminaya ma ka hadlaayo marka walaal taariikhda iniga iyo etoobiya inoo dhexaysa waxa weeye etoobiya boqortooyada abasiiniya oo doonaysa in dhulkan aynu degannahay iyo dhulkan aynu inagu ilaahay inagu beeray iyo diinteenna intaba inay ka takhallusto oo iyadoo dhulkan ay ay ay hoggaan ka ahaato iyo dad muslimiina oo soomaaliya oo dhulkan degan oo doonaya damca etoobiya inay sortaagaan marka inaga xaaladda inaga iyo etoobiya inoo dhexaysa mar kasta waa conflict waa dagaal waa waa waa xiisad xiisad baa inoo dhexaysa mar kasta inaga mar kasta xabaddu inaanay dhacahayn baa laga yaabaa laakiin marna xiriirka inoo dhexaya normalizationna maaha maxaa la yidhaahdaa xiriir saaxiibteennuna marna maaha waa conflict waa xiisad waa taxadir uu qofka kale uu mid waliba ka kale ka taxadirayo
waya iyadoo sidaas ay tahay haddana um, siyaasiyiinta soomaalidu eh, waxay leeyihiin etoobiya maaha etoobiyadii hore eh, waa etoobiya cusub oo ogol wax wada lahaansho deris wanaag isxaqo dhowr iyo en, s- maaragtay ka shaqaynta een, isweydaarsiga ee waxyaabaha wanaagsan maxaad ka leedahay arrinkaa adigu
ethoobiya intaan hadda anugu fahamkayga uu yahay istraatiijiyaddeedu waxa weeya waxaa la dhaha istraatiijiyadda labada biyood hadda siyaasadooda maaragtay arrimaha dibaddu saasay inta badan ku salaysan tahay waxa weeyaan biyaha macaan ee webiga nile iyo biyaha badda gaar ahaan badda cas haddii la heli karo etoobiya marka waxay ku shaqaynaysaa siyaasad istraatiijiya oo ah inay biyaha macaan ee webiga nile ay xidho oy biyo xidheen iyo dhaamam u samaysato biyaha dhanaan ee gaar ahaan badda casna ay gaadho oo maraakiib dagaal iyo ciidamo maxaa la yidhaahdaa badeed oo naval basis ay ku yeelato oo ay deganaato iyada foreign policygeedu sidaasuu ku salaysan yahay siyaasadda arrimaha dibadda waa siyaasadda sida arrimaha dibadda etoobiya waa sidaas innaga maxay ku salaysan tahay siyaasadda ninka soomaaliga ah ee siyaasiga ah kuwa aad sheegtaya eele xidhiirka annaga iyo etoobiya noo dhexeeya wuu isbedelay etoobiya siyaasaddeeda arrimaha dibaddu waa taas waana clear waa very clear maxay ku salaysan tahay iyaga tooda maxay xaqiijinayaan iyagu markay leeyihin xidhiirka annaga iyo etoobiya noo dhexeeya wuu hagaag maxay rabaan inay xaqiijiyaan maxay rabaan inay ajiif gareeyaan dhinacooda anigu waxba waxba iima muuqdaan ay ajiif gareyn karaan soomaaliya waa la qaybiyey ilaa lix toddoba maamul baa laga sameeyey welina waxaa lagu dadaalayaa in lasii qaybiyo maamul kastoo soomaaliya laga sameeya intooda badan etoobiya deris bay leeyihin ma dhammaantood ba aan dhaho etoobiya xuduud dhinaca dhulka ah bay la leeyihiin ciidamada etoobiya siday rabaan u dhex mari doona maxaa la dhaha xeeb bay le maamul kastoo soomaaliya laga sameeyey wuxuu leeyahy marin dhinaca badda ah oo etoobiya badda ku xidhi kara laga soo bilaabo kismaayo ilaa iyo meesha ugu dambaysa etoobiya meeshay doontay badda access garayn kartaa ma fahamta ciidamada ethiobiana baa baysas kule inta ugu badan leh dhulkaas soomaaliya ee hadda aynu sheegayno intooda kalena intelligencekooda iyo diblomaasiyintooda iyo maxaa la yidhahdaa waxoodaasaa jooga iyo waraaqahooda iyo waxaas iima muuqata markaa balance of power oo nin diblomaasi ahoo soomaaliya oo siyaasi uu dhihi karo way isbedeshay aragtidii siyaasadeed annaga iyo etoobiya noo dhexaysay sidaas daraaddeed maxaa la yidhaahdaa waanu kala faa'iidaysanayna haddaanu nahay labada dhinac aniga qofaan ma ii muuqato
aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa abwaan nageeye cali khaliif waxa uu waramayey idaacadda islaamiga ee alfurqaan aad baad umahadsan tahay abwaan adiga dad mahadsantahay cabdillahi adiga alfurqaan waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu